kulanti wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan waa mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington iyo sabtidii u horreysay ee bisha barakaysan ee ramadaan ilaahay khayrka iyo barakada ku jiro hala siiyo barnaamijka caweyska washington waxaa marti iigu ah oo nagula caweynaya taliyihii hore ee kumaan doosta soomaaliya meyjor cabdiraxmaan cumar warsame oo ku magac dheer jeeni qaar oo caawa barnaamijkan uga sheekaynaya loolankii ka dhexeeyey fanka soomaalida iyo sirdoonkii dalka jeenikaar mar kale kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington laanta afka soomaaliga v o a intaanan waraysiga toddobaadkan aan kula yeelanayo intaanan guda gelin horta barnaamijka caweyska washington ee v o e da ka baxa sidaad isku tihiin sidaad uga warqabto haddii ay jiraan waxaad ka xusuusato oo aad nala wadaagi karto hadday jiraan walahi walaashii horta waan ku xirnahay barnaamijkan caweyska washington v o a waana dhegaystaa adiga iyo dadka madaxda ah ee aada waraysatidba oo uu ugu dambeeyey waxaan dhegaysanayay salaad cali jeelle ra-iisul wasaare xamse ra-isul wasaare cabdulle cali gaas iyo dad dalkan maxaan ku rahday mas-uuliyado fiican kasoo qabtay iyo fanaaniin iyo dad macquul ah oo habboonaa in lagu waraysto marka de waxaan dhegaystay oo kale heestii cabdulle cali gaas iyo sabaalo nafla saaqay waan siday tahay dhalaan cajiib cajiib barnaamijka si weynaad ula socotaa caawa barnaamijkaasaad marti ku tahay waa markaagii way kugu timid inaad nagula caweysay barnaamijkan caweyska washington siyaasiyiinta way hayseen waxay soo bandhigeen awoodooda faneed iyo ka warqabkooda caawa waxaan rabnaa bal adigana adigoo ah nin soomaaliyeed magaalada minneabolis muddo ku nool backgroundkiisana uu yahay askari horta askari baad ahayd soo maha ha anigu askari baan ahaa noloshayda koowaad iyo labaad iyo saddexaadba waa askari waxa weeye waana waxaan la dhihi karaa meesha ugu habbooneyd bay ahayd meeshaasaan aaday ilaa iyo labaatan iyo dhowr sanaan ka shaqaynayay ministry of defensiga soomaaliya oo weliba sanadihii dambe ah oo waddanka hasalka iyo rafaadka ku jiray waxayna ii ahayd meel ballaaran oo aan saaxiibo iyo walaalo aanan gobollada ku haysan aan ku helay marka de askartuna waa barnaamij fanka oo kale ah oo maxaan ku idhaahday dalku leeyahay marka waxaan isleeyahay de siyaasiyiintu waaba fikirka iyo aragtida fanka jeediya oo maxaan ku idhahday qorsheeya iyaga ma gaari karnaan filaya laakiin maxaan ku idhahday wa wa waan ku xirnay waana dhegaystaa sida ayuu murtida u soo bandhigeen ilaa heerkee ka gaartay ciidanka waxaa noqday taliyaha commandoska soomaaliyada soo noqday dhanka darajooyinka mas-uuliyadda ugu sarraysa halkaasi ahayd darajadeedina waa major marka goormay ahayd xilligaasaad taliyaha commandostaad noqotay labadii kun iyo sagaal iyo tobankii waayahay mar kale soo dhawowjeen qaar ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington caawa waxaan rabnaa adigoo ciidamadii kuwaandoostana madax u soo ahaa askari ahaa in caawa adigoo nooc kale ah dhinac kale inay bulshada kaa aragto o ah adigoo dabacsan oon digtoono u qaadanayn oon amar ciidan bixinayn oo shacab caadiya la sheekaysanaya waa dhowahay walaale waxaan marka rabaa sida suugaanta aad isku tihiin ama fanka soomaalida fanka marka la yidhaahdo horta dal baanu lahayn soomaali weyn la yidhaahdo dal baa naga dumay dalkaa dumay maanta tahay dee aniga su-aala i weydiin lahaa oo laydhihi lahaa waxa naga dumay waxa ugu weynaa maxay ahaayeen maanta horta waxaan ku jawaabi lahaa aniga fanka fanka marka la yidhaahdo fanku waa dallad weyn fanaan iyo abwaan keliya maaha fanku waa dallad ballaaran muxalam leh mualif leh mufaker leh muturjuman leh maxaan ku idhahdaye yani government dhisan oo ballaaran weye waana meelaha lagu hadlo oo dadku ku hadlaan waa dhegaysatay baan filaya waa dhaweyto maxaan ku dhahdaye valadimir putin oo hadlaayoo leh ukraine waxaa inoo geysatay iyo dadka wuxuu ka hadlayo annaga ugu geysanay waxaa weyn boqol kiiba sagaashan waxaa inoo geysatay taasoo ah inay fanka iyaga bililiqaysatay marka fanku heerkaasu dunida ka taagan yahay sidee fanka u bililiqaysata buu leeyahay yani hal wadan bay isku ahaayeen dadka ukrainiyiintuna waa dad murtida dad oo fanka iyo suugaanta lamber one ah marka markii la wada jiray qof walba oo fankaas ku dhex jiray wuxuu ahaa ukraine bu goboladaas ukraine oo kasoo jeeda oo wuxuu ahaa nin ka tirsan midowgii safeyti ha markii lakala tegay de qof walba gobolkiisi uu soo aadayo markaas waxaa la yidhi iyaga marka wixii rasha lahayd oo dhan oo murti ah waxay soo aaday dhinacan oo ukraine marka taasuu ka dagaalamaya wuxuu leeyahay dadkaani waxay ahaayeen dad raashiyaan ah mana jirto waxa la yidhaha ukraine oo oo fanka heerkaa ka gaaray marka fanka waa midka saas lagugu dagaalamayo horta waa adduunku u ilaashanayo marka fan la yidhaahdo waa gartay haye kaas mid ka weyn baan lahayn oo diinta islaamka ka hadlay iyo sida ay qofka u ilaaliso sharaftiisa iyo xuquuqdiisa iyo islaamnimadiisa ka hadlay kala sarraynta adduunka hadda dhibaatada ku ah iyo caqabada iyo cunsuriyadda ka hadlay oo meel fog ka taagan ka hadlay gubaysiga iyo in dadka maxaan ku dhahday dunidu siman tahay ka hadlay horumarka iyo dhaqaalaha iyo maxaan ku dhahday meesha loo socdo iyo in dalku hayaan yahay marka fankaas fan lasoo koobi karo ama war lagu soo koobi karo wixii naga dhacay ma ahayn laakiin wax waa noo yaalaan oo kaydkay noogu jiraan waxna waa naga lumeen waxa noo yaalaahina waxay ka sumcad iyo wanaag badan yihiin waxa aan haysan oo dhan marka dadku waxay isweydiin karaan mar haddii weli ay jiraan fanaaniin soomaaliyeed iyo dhalinyaro soomaaliyeed oo da-yar oo soo baxday oo fankii weli ku jira waxay isweydiin karaan siduu u burburay fankii mar haddii weli la heesaayo oo heese la curinayo wallaahi walaale horta fanku hees maaha heestu waa waa waa waa waa waa nuqul ka mida fanka laakiin kelmadda uu qoray sengub ama haraawi ama maxaan ku rahdaye maxamed kari ama uu yani xasangeney ee weli maanta valuyageedii taagan soddon sano ka horna burbur iyo dhibaato iyo magaciisa soo martay sababta ay valuyageedu u nool yahay ma aha kelmadda inay maxaan ku rahdaye qofka keliya ku koobnayd ee brocesskay soo martay baa value u yeelaya weli waxaa la xushay kelmadda u fiican waxaa la xushay qorshaha u fiican waxaa la xushay murtida iyo maskaxda u fiican kadibna waa la aruurshay kadibna waxay noqdeen hees iyo riwaayad iyo maxaan ku dhaha majaajilo iyo gabay intaba marka waxaa jiray dallad ama governmentiga hay-adan oo ilaalisa arrimahaas haddeer marka dadka dhan qofku muustigiisa iyo kamaradiisa iyo maxaan ku rahdaye kataarkiisa iyo organkiisa iyo turubadiisa iyo bongihiisa wataa oo digital kulligood ah maxaan ku rahdaye wuu heesay waana la dhegaysanaya marka beri kamaan waa laisaga tegaya waayo heestii toban sano ka hor lasoo qaaday ma xafidsani laakiin tii la qaaday afartan sano ka hor waa xafidsana maxaa ugu wacan waxaa ugu wacan valuegeeda taas la ilaashay marna qaymaheeda hoos uma dhacayo iyada mar walba waxay joogtaa maxaan ku dhaha maalinkii la qaaday hadday maxaan ku dhahday joogtay tusaale one million dollar hadday joogtay todayna kiinba wax ku darmadeen sidaas
sida nabi ammaankan oo kale haddii waagii la duubay ama la qabtay one milyan uu joogo talow maantana meequu nabi ammaankani joogaa aan qadar ka dhegaysanno allah u naxariisto sahre axmed jaamac iyo marwe maxamed nabi ammaankan ay wadajirka u qaadayaan dhegaystayaashan waa weydiinaynaa dabcan bal maanta nabi ammaankani qiimahay siisan lahaayeen nuurkii abuure adniga hortiisu adunkaba daraadi ilow alkumayo nuurkii abuure adniga hortiisu adunkaba daraadi ilow alkumayo abtirsiinaadiisi ilagu idaysi abtirsiinaadiisi ilagu idaysi wiil hoose dhaladkii laga wada ilaashu naxariis ilaahay deeqdiisa haatu wiil hoose dhaladkii laga wada ilaashu naxariis ilaahay deeqdiisa allahiminaadaydiyo ulaa jeedadaydo
ayamaani lowada irkadayo allahiminaadaydiyo ulaa jeedadaydo
urkiisa nebigii laga maydhayo walko iswisiyo aqoon xumo laga wada idileeyo urkiisa nebigii laga maydhayo walko iswisiyo aqoon xumo laga wada idileeyo isagoon wax loo dhigin eqrankii laayidhiyo isagoon wax loo dhigin eqrankii laayidhiyo aragli kalsoonaan kiinoo ahaado aakhiro shaafeecada kii loo igu marayo aragli kalsoonaan kiinu ahaado aakhiro shaafiicada kiinu igu magalo
ayamaani lowada irkadayo allahiminaadaydiyo ulaa jeedadaydo
waxaa jiray raadi muqdishona waan ku arkay heese waxaa jiray markii la sameeyey ee, kaydkii cajaladaha ee raadi muqdisho kale waxaa lagu qoray qaarkood projecte lama saari karo oo qaarkood layska raaciyey een, tafaasiila la leeyahay heestan lama saari karo anshaxumo darteed heestan lama saari karo een, dowladni- diidnimo darteed macnaha heesaha qaara waxaa jiray aan la saari jirin idaacadda oo waa laga yaabaa in hadda xilliyadan dambe la saaro laakiin xilligii dowladdii kacaanka ay jirtay aan la saari jirin marka heesaha maadaama ay faafureeb soo mari jireen waxaan rabnaa inaan si gaara uga hadalno heesaha ama suugaanta soomaalida iyo saamaynta ay ku yeesheen ama faafareebka saamaynta uu ku yeeshay heesaha soomaaliga qaarkood walaale horta waa waa runta haddii ko- kooxda anshaxa horta waa meesha ugu dambaysa oo heestu timaado marka lasoo kariyo oo lasoo hagaajiyo bardoodankii iyo halgankii ka dhex dhacay fanka iyo sirdoonka qarankana wuxuu ahaa mid soo socday sannado badan oo badan oo badan oo badan markii fanka dhulka lasoo dhigayna wax walba waana dhacsa waa naga burbureen oo fanku ma helin awoodda sirdoonka haystay laakiin fanka soomaaliyeed wuxuu ka awood badnaa sirdoonka soomaaliyeed yani laba halgan bay ahaayeen isgarab socda dowladdu ama dowladihii dalka soo maray dowlad kasta waxay u arkaysay fanka inay waxay u adeegsanaysay maadaama fanku markaas ta- marxalo taagna ahaayo ilaa iyo kontonkii lixdankii lixdan iyo saddexdii lixdan iyo shantii ilaa iyo toddobaatankiiba soo gaar seven seven xataa annaga saamayn kale weyn buu nagu sii lahaa marka dowladdu fanka waa adeegsan jireen si fiican bay u adeegsan jireen oo waxay u ahay wax ay adeegsadaan marka marmarka qaar fanka laftigiisu rag layle ah kuma jirin rag baa ku jiray damac iyo iyo bahalkii lahoo waa qalloocin jireen meesha dowladdu ka qalloocan tahay ama xukunka ama gudaha oyaasha dowladdu way toosin jireen toosintaasa marka dad waxay u arki jireen inay culays tahay marka anshax hadduu ku dhego waa hees la soo dhameeyey oo soo gudubtay oo abwaanku wuu fakerayaa kooxdiisu kaxaysanayaa wuu qorayaa adraawi iyo ninka la yidhaahdo maxamed cali kaariye hameenkii markaan maalin kasta oo dhan ma soo wareegno oo yidhi waxaan isugu imaan jirray gurigeenna oo guri aan qol aan ka deganayn tiyaatarka si aan u analisa garayna maanta waxaan soo qornay marka yani inay ku mashquulsan yihiin meeshaan inay gaarsiiyaan meel sare gaarsiiyaan waa iyaga ku sheegaya marka abwaanku markuu qoro wuxuu u gudbinayaa saaxiibadiis saaxiibadiis wuxuu u sheegayaa heestaan iyo qisadu kaliya laba ama saddex ba ha ahaada way la umuuqayaan laakiin ma u sheegayaan meesha u socotay heestaan qisada ku jirta dowladda intaysan gaarin waxay u gaaraysaa kooxdii weyneyd oo ay ka tirsanaayeen kooxdaasaa loo xulaya laba qof oo gabar iyo wiil ama afar qof ama saddex qof markii loo xulo kadibkeed waa la isla fariisinaya maxa- laxamkeeda iyo maxaan ku dhahay adeegyadeeda iyo hawlaheeda iyo siday usoo gelaysa iyo marka tiyaatarka la imaanayo exitka laga soo gelaayo meesha inta lasoo gala microfoonka laguma heesayo marka waxaa ka horeeya gogoldhig gogoldhig iyo waxaasaa la dhisayaa waxaa loo gudbinayaa qeybta kooxdaas xukunta ee wasaaradda guddigaas markay qabtaan guddigaasna waxay usii gudbinayaan wasaaradda wasaaraddii waa baaraysaa waa hagaajinaysaa waa waxaynaysaa wasaaradda waxay u gudbinaysaa qeybta dowladda ee qaabilsan fankiya suugaanta ee wasaaradda hoos timaada oo laan kale oo dhinaca madaxtooyada iyo wasaare ka imaan dowladda ka imaanaysa guddigaas markay qabtaan oo ay heestii iyo abwaankii iyo fanaanka qaadaya iyo goorta la qaadaya iyo meesha lagu qaadaya iyo qaabka loo qaadaya wax ujeedadeeda ay sheegaan ujeedada loo sheegay weeye iyaga marka waxay u gudbinayaan sirdoonka sirdoonkaa qabanaya marka sirdoonka wuxuu soo qaadanayaa xarfahan oo a b c d da ah oo quruur oo weel ku jira iyo xargo nin walba waxaa loo saaraya intee xarf ku jirta intee m ku jirta intee heer ku jirta marka xarfaha way socdaan soomaaliga maxaan ku rahdaayey oo marna kor buu aadaya marna hoos buu aadaya soo maa sababta marka ay sheekada hoos ugu socotay haddana ay kor u aaday maxay tahay la isweydiinaya abwaankii heestaa qoray intaa kuma haraye inta heestiisu martay iyo qofkay ku dhacayso iyo meeshay tegayso iyo galabta meeshay ku hoyatay iyo inay ka ka baxday arkiifyadaas kale oo ay mid kala gashay iyo inay nabasugid aaday intaa wuu daba taaganya isagana kooxo kale oo saaxiibadiisa oo meesha ku jiro dirsanaya Oo calaashaan ay- calaashaan si heestiisaas aan wax uun inta lagu arko ama wixii uu ku soo darayba inta la ogaado aan loo joojino halkaas ayaanay ugu dhiman kow inaan la joojin oo aysan halkaa ugu dhiman labo inaan la fahmin oo isaga dib loogu soo noqon oo isaga barbara inuusan ku dhicin saddex inuu khibradiisa soo bandhigo oo inuu waxaan gudbin karo nin gudbin kara uu noqdo
صلاة ربي مع تحياتي على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآل وسحب العلا صلاة ربي مع تحياتي على intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka caweyska washington ee caawa oo uu marti igu ahaa taliyihii hore ee kumaandoosta soomaaliya mejor cabdiraxmaan cumar warsame jeeni qaar intaan mar kala kulmayno haddii alla idmo waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaasiiyo ramadaan wanaagsan axmedow nebigeenni isankiisa khayr kale alla aan ku barne noo furay albaabko axmedow nebigeenni isankiisa khayr kale alla aan ku barne noo furay albaabko ummadaadii baan loo bari ilaahay aakhiro shafeecada ummadaadii baan loo bari ilaahay aakhiro shafeecada صلاة ربي مع تحياتي على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر علي الجاه محمد وآله وساحة العلا صلاة ربي مع تحياتي على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآله وساحة العلا